alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah lى muxamedi wlى ali muxamed waxaa inoogu dembeeyey mowduucii ku saabsanaa ducadu inay cibaado tahay oo rabbi in loo gaar yeelo inay tahay adilada sidaa ku soo aroortay wax ka midana waa tilmaannay xadiiskii nebiga salى اllahu alayh wasalam iyo aayaadka qaarkood ayaynu akhrinay waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo baryadu makhluuqa in wax la weydiisto iطlaaq bay isaga bannaan tahay ama marna ma noqonayso shirki warka ku saabsan way iska bannaantoo dhibi kuma sugna yacni sax ma aha yacni su-aasha makhluuqa wakhtiyada qaarkood inay xaaraan tahay axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam baa tasriixinaysa sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi alaaa yacni saddex bay u badnaan tahay su-aashu cid kale xalaal uma aha su-aashaa laga hadlayaa waa marka cid yacni makhluuqa oo nool oo xaadir ah oo awoodi karta wax la weydiisanayo ayaa intaa laga soo reebay mooye intii kale xaaraan laga dhigay xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay nebi moxamed baa tasriixan u sheegaya ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi alaaa markaasuu saddexdii sheegay waa xasrin waa koobis nafya istisna haddii waxa weeye cidda wax la weydiisanayaa saddexda shardi aynay dhammaystirnayn saddexda shardi waa maxay an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh saddexdaa shardi saynu horeba u soo sheegnay haddii mid ka mida la waayo waxay noqonaysaa shirki nooc shirki ay noqonaysaa in rabbi loo shariig yeelay ila rabbi isaga amray in isaga la baryo wa qaala rabbukum idcuunii astajib lakum ma odhan awliye barya ma odhan makhluuq barya aniga i baryu yidhi makhluuqii markaa hadduu noqdo midaan noolayn oo dhintay oo la baryo waxay noqonaysaa in wax kale laga aaminsan yahayoo yacni nafci iyo dar inuu awoodaayo in loo qabo taasina waa nooc shirki ah waxaa la weydiisanayaa waxaanu kari karin makhluuqba hadduu yahay haba noolaado ha kula jooge iyaduna shirkay noqonaysaa sida wuxuu yidhi hebelow xanuunka iga qaado ibogsii ishaafi yaa wax bogsiiyo wax shaafiya allaho qura allaahuma raba annaasi mudhiba alba'si ishfi anta shaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uk nebi moxamed baa sheegay cid wax bogsiisaa inayna jirin allah mooyaane ma odhan laa shifaa ilaa shifaa'uka shifaa'ii anna waxbaan bogsiiyaa ma odhan allah oo quraa wax bogsiiyaa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam shifaagii iyo bogsiintii ilaahay la gaarka ahaa haddii makhluuq la weydiisto la yidhaahdo hebelow i bogsiiyo xanuunka iga qaad waxay noqonaysaa shirki waayo khasaa'ista ilaahay bay ka mid tahay waxa ilaahay la gaarka yahay inuu wax bogsiiyo waxaa la mid a hadduu yidhaahdo hebelow dembigayga dhaaf aan ilaahay ka galay iyaduna waxay noqonaysaa shirki dembiga allah oo qudhaa dhaafa shareecada kuma sugna wax sukuuku lgufraan la yidhahdo nimanka gaalada ee kiristaanka abaa waxay qabaan oo aaminsan yihiin wadaaddada bababka ahi inay dembiyada dhaafaan markaasaa kiristaanku waxay sameeyaan intay bababkii u tagaan wadaaddadoodii kiniisadaha joogay bay xoogaa siiyaanoo shatigii dembi dhaafkay ka goostaan sukuuku khufraan baa la yidhahdaa kharashkiina waa ka qaataan shatigana waa u jaraan war macashuur la qaadaya dembiga allah oo qudhaa dhaafa makhluuqani ma dhaafi karo waman yakfir اdunuuba ila allah allah mooye cid dembiyada dhaaftaa ma jirto marka shayga ilaahay mooye cid kale aynay kari karin in cid kale la weydiistaa ma bannaana nooc shirki inay noqonaysa saddexda shardi hadday dhammaystirmaan oo makhluuqa la baryayaa uu yahay mid nool oo uu yahay mid xaadirah oo kula jooga waxaa la mid a hadduu xukum xaadir leeyahay xukum xaadir maxaa looga jeedaa waa maqan yahay laakiin sabab caadiya isku kiin xidhaysoo farriin baad u dirtay warqad baad u qortay caadadaa lagu ogaaday inay taasi gaadhayso asaaliibta hadda caadada lagu ogaaday in warku ku gaadhayaana waa la mid ee hadda cusub waa asbaab caadiya wax kale ruuxii lagama aaminsanaa waa xaadir ama xukum xaadir buu leeyahy waxa la weydiisanayaana waa wax makhluuq kari karo bini aadam baa awoodi kara waanaad weydiisatay waad tidhi niyow maanta waa iga caddahaye bal qada ii qaad ya ama reerkii waa iga raashin la'yahaye raashin ii qaad waa xayi waa nool yahay waa xaadir ama xukum xaadir buu leeyahy waa wax markaa isagoo kale awoodi karo shirki ma aha laakiin waxay ka dhaxaysaa inay xalaal tahay iyo inay xaaraan tahay dhex taallaa dadkii su-aasha loo banneeyey haddaad tahay way bannaan tahay oo wax kuu mubaaxaad samaysay kuwii su-aasha loo banneeyey xadiiska qabiise sheegayey haddaanad ahayn ya dembi baad ku dhacday laakiin shirki kumaad dhicin waayo ruuxan xadkiisii kamaad tallaabin xadkiisii makhluuqnimo maad dhaafinoo kamaad tallaabin laakiin wuxuu ilaahay la gaarka yahay haddaad weydiisanayso xadkii waad ka tallaabisay waxaad tidhahdo dembiga waad awoodi kartaa inaad dhaaftee muluq iga dhig oo dembiga iga dhaaf ama xanuunka iga qaad caafimaad igu beddel dee xadkiisii makhluuqnimaad dhaafisay dee taasi shirkay noqonaysa laakiin haddii kale oo aad makhluuq wax weydiisato saddexda shardina dhammaystiran yahay xalaal iyo xaaraan bay ka dhaxaysaa laakiin shirki way ka baaqata sheikhuu waxau uhi raximah ullah faqul lahu ida camilta biqowli illahi id qaala allahu fasalli lirabbika wanxar waxaad ku tidhaahdaa markaad ku camal fasho hadalku allah uu yidhi markuu yidhi fasalli lirabbika wanxar u tuko rabbigaa dartii isaga dartiina wax u gowrac oo bimacnaa u dhuundhow wa aطacta allaha ilaahay aad aطeecdo wa naxarta lahu aad u gowracdo ama u dhuundhowdo hal haada cibaadah yani tani cibaado ma tahay waxay ku fiicnayd carabi ahaan sheikhu inuu yidhaahdo fahal haada oo fageliyo falaa budda an yaquula nacam waxaa lagama maarmaana inuu yidhahdo ha faqul lahu waxaad ku tidhahdaa idaa naxarta limakhluuqin nabiyin aw jinniyin aw gayrihima markaad u gowracdo bimacnaa u dhuundhowdo makhluuq makhluuqaasoo nebi ah ama jinni ah ama wax kale ah ayaad wax u gowracdo u qashay adoo ku tacdiiminayo ku weynaynaya ama baraka iyo nafci iyo khayr kaga doonaya ama ugu taqarubaya ugu dhowaanaya hal ashragta fii hadihi alcibaadati hayr allah ma la wadaajisay cibaadadan allah cidaan ahayn falaa budda an yaquula nacam waxaa lagama maarmaana inuu qiro ou yidhahdo haa waayo asalkii naxriga markuu qiray inay cibaado tahay leexinta cid kale loo leexiyaana waxay noqonaysaa shirki waqul lahu ayضa waxaad kaloo ku tidhaahdaa almushrikuuna aladiina nazla fiihim اlqur'an mushrikiintii uu qur'aanku ku soo degay hal kaanuu yacbuduuna almalaa'ikaةa wالصaalixiina wاllaata wagayra dalik ma ahaayeen qaar caabudaya malaa'igta iyo saalixiinta iyo laata wagayra dalika iyo ashyaa kale falaa budda an yaquula nacam waxaa lagama maarmaana inuu yidhahdo ha nusuusta iyo adilada sheegaysaa inay qaar malaa'igta caabudi jireen qaar saalixiin iyo dad wanaagsan caabudi jireen horaynu usoo aragna faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa wahal kaanat cibaadatuhum iyaahum ila fi اdducaa'i waاldabxi waliltijaa'i wanaxwi dalik oo miyay ahaatay cibaadadooday ashyaadaa caabudayeen inay ku caabudayeen mooyaane ducada baryada ay baryayaan waadabxi iyo gowrac ay wax u gowracayaan waliltijaa'i iyo ciirsadka xaggooda ay u ciirsanayaan oo u irkanayaan wa naxwi daalika iyo ashyaada la midka yani ashyaadaasunbay ahayd istifaamka wuxuu uga jeedaa sheikhu taqriir wailaa haddaan la odhanin waxyaalahay ku shirki samaynayaan ashyaadaa weeyi waila fahum muqiruuna anahum cabiidu haddaan arrinku sidaas ahayn yagu waa qirsanaayeen annahum cabiiduhu wa taxta qahrih inay addoommo ilaahay yihiin dirqinta ilaahay iyo awoodda ilaahayna ay ku hoos jiraan taas way qirsanaayeen umay dafirsanayn wa ana allaha huwa aladii yudabbiru اlamr iyo inuu allah yahay ka umuuraha dabberaya maamulaya walaakin dacawhum waltaja'uu ilayhim liljaahi waashafaaca ha yeeshee way baryeen xaggoodana way u irkadeenoo way u ciirsadeen iyagoo ka doonaya inay u shafeeco qaadaan yacni iyagoo ka doonaya oo jaah ay rabbi agtiisa ku leeyihiin inay rabbi wax ugu weydiiyaan una shafeeco qaadaan unbay ka rabeen wa hada daahirun jiddan taasi aad bay u caddahay fain qaala hadduu yidhaahdo atunkiru shafaacata rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam watabra'u minha miyaad diidaysaa shafaacadii nebiga sala allahu alayh wasalam inuu nebigu shafaaco qaadayo miyaanad ka beri noqonays faqul waxaad tidhaahdaa laa unkiruha walaa atabara'u minha mana diidaayo nebigu inuu shafeeco qaadayo kamana beri noqonayo xaasha wakalla adiladaa sheegaysa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam inuu shafeeco qaadayo aayaadka qur'aanka ku soo arooray axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam tirada badan baa ku soo aroortay cid kale inay shafeeco qaadaysana adiladu waa ku soo aroortay shiikhu waa sheegi doonaa bal huwa salى اllahu عalayh wasalam ashaaficu اlmushafac rasuulku salى اllahu عalayh wasalam waa kii shafeeco qaadayey ee laga shafeeco aqbalayey almushafac waa maxay almaqbulu shafaacatuh waa kii shafaacadiisa la aqbalaya wa arjuu shafaacatahu waxaan rajaynayaa shafaacadiisana waa rajaynaya in shafaacada nebigu isoo gaadho oo nebigu ii shafeeco qaado waan rajaynayaa buu sheikhu yidhi walaakina ashafaacata kulaha lilahi tacaala ha yeeshee shafeecada dhammaanteed ilaahay bay u sugnaatay cidda mulkida waa allah qul lilaahi ashafaacatu jamiica aayadda u daliila waxaad ku tidhaahdaa dhammaanteed shafaacadu allah bay u sugnaatay laa lihayrih cid kale uma sugnaan taqdiimka lilaahi la hormariyey waxaa laga qaadanayaa xasrin ama koobis oo qaacidada carabigu waxay tahay taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra kii xaqiisu yahay in la dibdhigo haddii la soo hormariyo wuxuu faa'iideeyaa koobis lilaahi laa ligayrihi baa macnuhu dhacaya allaahoo quray u sugnaatay la ligayrihi cid kale uma sugnaan alshafaacatu shafaacadu jamiican idilkeed xaalay dhammaanteed tahay xasrin ayaa ku jirta walaa takuunu ila min bacdi idn illaah mana xasilayso oo lama helayo shafaacada idanka ilaahay iyo oggolaanshaha ilaahay dabadeed mooye ka hor shafaacada lama helaayo oo cidna uma xasilayso ay laa takunu liaxad ila min bacdi idn illah kama qaala caza wajal waxaa u daliila hadalkiisu ilaahay uu yidhi kaafka sidaynu horeba u soo sheegnay tacliil baa looga jeedaa liqowlihi tacaala maaduna waa masderiyo shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad marka tacliiliyaa loo jeeda kaafka maad iyo ficilka ka dambeeyana masder baa laga dhalaalinaya kama qaala caza wajal ay liqowlihi caza wajalla u daliila man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih waa kuma ka shafeeco qaadaya ilaahay agtiisa ka shafeeco qaadaya waa kuma xaal axwaasha ka mida ka shafeeco qaadaya waa kuma ilaa biidnih xaaluu idanka ilaahay ku lammaan yahoo ku dheehan yahay mooyaane xaal kale ka shafeeco qaadaya waa kuma ma jiraa loo jeedaa waa istifhaamun su'aal weeyi macnuhu u dhacayo nafyi diidmo ay laa axada yashfacu cindahu ila min bacdi idnihi baa macnuhu u dhacaya walaa yashfacu الnabiyu salى اllahu alayh wasalama fi axadi ila min bacdi an ya'dana allahu fiih mana shafeeco qaadayo nebigu salى اllahu alayh wasalam cid uma shafeeco qaadayo markuu ilaahay u ogolaado dabadeed mooyaane ka hor ma shafeeco qaadayo idan bay ku xidhan tahay shafaacadu kama qaala caza wajal walaa yashfacuuna ila liman irtadaa uma shafeeco qaadayaan malaa'igtu cidnaba ilaa liman irtadaa miduu ilaahay ka raali noqday mooye mid kale uma shafeeco qaadayaan miduu ilaahay ka raali noqday se waa u shafeeco qaadayaan baa macnuhu u dhacaya alistisnaau bacda alnafyi ihbaatun hadal la diiday haddii wax laga soo reebo waxa la soo reebay sida qaacidadu sheegayso waxay noqonaysaa wax la sugay wa huwa subxaanahu laa yardaa ila atawxiid ilaahay isagaa xumaan ka nasahane oo ka dheere kama raalli noqonayo tawxiidka waxaan ahayn wuxuu allah ka raalli yahay waa tawxiidka kama qaala caza wajal waxaana u daliila hadalkiisu allah uu yidhi waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minh ku kastoo doona hayra alislaami islaamka shay aan ahayn diinan ay min jihati diinin xag diin ahaaneed kii ka doona falan yuqbala minhu lagama aqbalayo diinta ilaahay agtiisa la aqbalaya waa islaamka islaamkana asalkiisu waa tawxiid ina addiina cinda allahi alislaam diinta mardiga ah ee laga raallida yahay ee la aqbalaya ilaahay agtiisa waa islaamnimada islaamnimadiina tawxiidka u asal ah faida kaanat الshafaacatu kuluha lilah marba hadday ahaatay shafeecadu dhammaanteed mid ilaahay u sugan walaa takunu aynay ahaanaynoo xasilayn shafeecadu ila min bacdi idnihi markuu ilaahay u idmo oo u oggolaado dabadeed mooyaane ka horna aynay sugnaanaynin walaa yashfacu اnabiyu salى اllahu alayh wasalam nebiguna aanu shafeeco qaadayn walaa hayruhu fii axadin cid kalena aynay cidnaba u shafeeco qaadayn xataa ya'dana allahu fiih ilaa ilaahay u idmo aanay cidnaba u shafeeco qaadayn ee marka loo oggolaadee loo idmo keliya ee loo fasaxo markaasuna ay shafeeco qaadayaan oo ciddii loo idmay ee loo oggolaaday ee loo fasaxay uun u shafeeco qaadayaan wlaa ya'danu allahu tacaala ila liahli tawxiid ilaahayna uma oggolaanayo in loo shafeeco qaado cidda tawxiidka u ehelkee u saaxiibka a mooyaane cid kale in loo shafeeco qaado ma oggolaanayo ilaahay markaad sidaa garato tabayana laka ana ashafaacata kulaha lilah waxaa kuu caddaanaysaa shafeecadu dhammaanteed inay allah u sugnaatay oo allah mulkiyo fa aطlubhaa minhu nuskhooyinku halkaa way isku khilaafsan yihiin qaar waxay qorayaan faطlubhaa minhu qaarna waxay qorayaan faaطlubhaa minhu hadalka ka dambeeya marka loo eego waxa waafaqaya faaطlubhaa hadalka ka horeeyana waxaa noocan ma aad moodaa inay u munaasib tahay faطlubha minhu marka hadalkan dambaa fasiraya marka faaطlubhaa baa sii fiican faaطlubhaa minhu shafaacadii waa dalbayaa oo waa baryayaa minhu ay min allahi allah baan ka baryayaa ma odhanaayo cid makhluuqa intaan u yeedho oo aan ila joogin amaba dhimatay ii shafeeco qaad odhan maayo ee allah baan ka dalbayaayo faaquulu waxaan odhanayaa allahuma laa taxrimnii shafaacatahu ilaahayow hayga qadinin shafaacada nebiga sala allahu alayhi wasalam hayga qadin allahuma shafichu fiya ilaahu shafeecada nebiga ii aqbal inuu ii shafeeco qaado oo weliba shafeecadiisa ii aqbal wa amhaala haada hadalladaas oo ducaa iyo hadallo la mida ayaan odhanayaa buuri sheekhu waxa uu tilmaamaya raximah اllah gowraca inuu ilaahay la gaar yahay oo ay tahay gowraca in ilaahay loo gaar yeelo oo keligii wax loo gowraco siduu allahba uu yidhi fasalli lirabbika wanxar salaadiiyo gowracii waa laysku ladhay sida salaadda aan cid kale oo aan allaah ahayn loogu tukan karin ee rabbi keligii in loogu tukado ay tahay ayaa gowracana cid kale aan lagu weynayn karin looguna dhowaan karin allah mooyaane isku meel baa labada la mariyey fasalli lirabbika wanxar sidee gowraca wadaag loo gelinayaa salaadaba sidaan wadaag loo gelinaynin ee rabbi loogu gaar yeelayo gowracana waa in allah loo gaar yeelaa waxaa la mida aayadda kale qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin salaaddii iyo gowracii baa laysku ladha labadaba ilaahay baan u gaar yeelayaa laa shariika lah wax wadaaga ah oo rabbi la wadaagayaa ma jiro yani waa ikhlaas iyo tawxiid cidaan allah ahayn haddii loo gowraco cidda u gowracday nebigu waa nacdala xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi cali bn abi aalib ayaa caddaynaya oo cali bnu abi aalib waxa uu yidhi afar buu nebigu sala allahu alayh wasalam nacdalay waxaa ka mid ahaa lacana allahu man dabaxa ligayr اllah ilaahay ha nacdalo naxariistiisa ha ka fogeeyo ka u gowraca ilaahay cidaan ahayn marka waajibku wuxuu yahay waa in allah oo keliya loo gowraca cid gowrac lagu weyneeyo iyo dhiig daadin waa allahoo qura alimaamu الnawowi raximahu اllah wuxuu odhanayaa hadduu ruuxu markaa ku gowraco magaca ciise ama zaynab ama magaca nebiga wuxuu noqonayaa xaaraan bay noqonaysaa gowracaas hadduu muslim ahaan jiray nawowi baa odhanaya saara bidabxi murtadda gowracuu murtad ku noqonaya oo diinta kaga baxaya nawowi baa yidhi hadduu hore muslim u ahaa gowracaa ilaahay cidaan ahaynuu wax u gowracay ayuu ku noqonayaa murtad ku noqonaya imaamu nawowi sharxu muslimka waxa uu ku sheegay culammadii reer bukhaara baa waxay fatwoodeen buu yidhi boqorku markuu beled yimaado bay dadka qaar waxay samayn jireen soo gelitaanka boqorku sidaa u soo galo weynaynay ku weynaynayaan bay hortiisa dhiigga ku daadin jireenoo neefafka ku birayn jireen tacdiiman lahu culammadii reer bukhaara waxay fatwoodeen buu odhanayaa nawowi gowracaasi inuu bakhti yahay uuna soo gelayo gawricii loo gowracay ilaahay cid aan ahayn sharaxa muslim buu ku odhanaya hadalkiisa kale aynu soo naqlinayna sharaxa muslim buu ku yaallaa dad fara badan baa ashyaa badan u gowraca qaar baa jinka wax u gowraca jinka in wax loo gowracaana waa dabxun ligayr illah waana xaaraan dumarka saar kale iyabaa ka mid ah markaasaa la yidhaahdaa heblaayo waxaa laga qabanayaa saarkii ama rooxaantii ama ardadii ama wadaaddadii waa magacyo dhammaanteed jinka loo kala sameeyey qaar baa rooxaan lagu magacaaba qaar baa arda lagu magacaabay qaar baa markaysagaa wadaadda lagu magacaabay iyo waxyaalo la mida jinkuunbay magacyo ula kala baxeen markaasaa la leeyahay neef calaamaadka caynkan iyo caynkan leh la kaalay ama cascas leh ama madmadow leh ama wax la mida malaa jinkii baa soo calmanayoo leh noocaas ha naloo keeno neefkaa cidda loo qalaya ma taqaanaa waxaa loo qalayaa jin waa dabxun ligayr illaah waa gowrac ilaahay cidaan ahayn loo gowracayo waa cibaado loola imanayo shayaaiin loola imanayo neefka laftiisuna waa bakti intay bakti ka dhergaan bay odhanayaan hadhow baktiga ma cunno alla maxaad bakti ka dheragti ka jinka wax u qalow ya dadka qaar baa sanadkii kastaba bakti cuna haddana waa isla wanaagsanya isagoo baktiga cuna waana gowrac loo gowracayo ilaahay cid aan ahayn waa mid xaaraan oo aan bannaanayn oo xaaraana wey dabxi ligayr illah waxaa soo gelaya nooca imaamu nawowi sheegaaye uu yidhi boqorkaa lagu weynayn jiray wakhtiyada qaarkood oo culammadii reer bukhaaraa fatwooday inuu bakhti yahay hadda markay gowracayeen noocaa nawowi sheegayaa magaca ilaahay afka waa ka odhan jireen laakiin maadaama tacdiim boqorka lagu weynaynayo ay u gowraceen oo martisoor aan looga jeedin dee waxay noqonaysaa shirki maxaa loogu salaamaya hortooda dhiigga loogu daadinaya oo inta la soo qalo hilibkuun loogu keeni waayo dhiig daadintaa loo lagu weynaynaya saasay ku noqotay shirki ahlucilmigu aad iyo aad bay uga warramaan masaa-ishaas waxaa soo gelaya dadka qaarkood waxyaalahay awliyada ugu nadraan dabeedna u qalaan ugama jeedaan sadaqo ay doonayaan amwaadda in laga ajar siiyo oo laga sawaabiyo muraadkoodu ma aha ee muraadku waxay tahay inay ku weynaynayaan oo iyaga wax kaga doonayaan waxaanay u gowracayaan sanadkoo dhan buu ku maslaxanayay oo le sheekh hebelow waxaa ii qabo wankaagiina waan qalaya sanadkoo dhan buu ku maslaxanayay waa ugu nadrayaa waa u gowracayaa waa ku weynaynayaa waxay noqonaysaa noocii shirkiga ahaa bay noqonaysaa kitaabka la yidhaahdo saawiga xaashiyatu saawi ee jalaalaynka saaran markuu maraayo aayadda tafsiirkeeda aayadda uu allah yidhi maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadib waxau odhanayaa hadda saawiga weeye ka odhanaya wadaaddadii soomaaliyeed aad bay u jeclaayeen oo uga heli jireen wuxuu qorayaa baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada waxaa la mida jahalatu lmuslimiin muslimiinta kuwooda wax magaratadii hadda waxay sameeyaan oo ah nadarka awliyada loo nadraayo baxiiradii iyo saa'ibadii iyo wasiiladii bay la mid tahay saawigaa qoraya wadaadow adig iyo kitaabkaagu ma isu warhaysaan hadal kale oo shabbaha oo isla mawduuca ku saabsan wuxuu ku qorayaa aayadda aalu cimraan qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allaha aayaddaa tafsiirkeedana hadal shabbaha ayuu saawigu ku qoraya miyaase hoos baa loo dayey kutubaha kale ahlucilmigu inta ay qorayaan ama ay ka warramayaan masaa'isha aad iyo aad bay u badanta kutubta fiqiga ah hadday shaaficiye tahay iyo hadday madaahibta kale tahayba masaa'isha noocaasa aad iyo aad bay uga warramaan oo uga hadlaan xanaabilo oo keliya kama hadlin ee madhab kastaba waxaa la helayaa iyagoo ashyaada inkiraya ayaa la helaya shuraaxda minhaajka qaarkood baa qoraya wuxuu kaloo sheekhu tilmaamaya mushrikiintii uu qur'aanku ku soo degay sha'nigooda iyo shirkigooda iyo gaalnimadooda caddaynta uu caddaynaayo uu ku soo degay qaarkood waxay caabudi jireen malaa'ig qaar waxay caabudi jireen nebiyo qaar waxay caabudi jireen saalixiin ama awliyo cibaadada ay caabudi jireenna waxay ahayd ducada iyo gowraca iyo gargaar weydiisadka iyo nadarka iyo ashyaada la midka markay caabudayaan waxay uga jeedeen rabbi haydiin dhoweeyaan maa nacbudhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa bay odhan jireen haddii la yidhaahdo nebigu inuu shafeeco qaadayo sawta jirta oo nebigii shafaaco loo sugay marka shafaacada nebigu maadaamay xaq tahay maxaa naloogu diidayaa ashyaadan wuxuu sheikhu tilmaamayaa shafaacada nebigu inay xaq tahay cidi iskuma hayso wax khilaafi kuma jiro waxaan ku daraynaa qofka diida nebigu inuu shafeeco qofka markaa yidhaahdo nebigu ma shafeeco qaadayo oo shafeecada nebiga inkiraa oo dafiraa waa gaaloobayaa milladdiiyo diinta islaamkuu ka baxayaa waayo aayaadkii qur'aanka iyo axaadiistii nebiga sheegaya inuu nebigu shafeeco qaadayo marka inkaarka shafaacada asal ahaan la inkiraa gaalnimay noqonays laba iskuma khilaafsanaa ha yeeshee waxa isweydiin leh shafeecada yaa la weydiisanayaa ma allah baa laga baryayaayoo waxaa la odhanayaa ilaahayow shafeecada nebiga ha iga qadinin nebiga shafeecadiisana ii aqbal mise nebiga laftiisaa la baryayaayoo la odhanayaa rasuul allow ii shafeeco qaad jawaabtu waxay tahay aan kala saarnee markuu nebigu sala allahu alayhi wasalam xayaata dunyawiya markuu noolaa oo adduunyada joogay inta loo tagaa la odhan jiray ilaahay noo bari ama la odhan jiray aakhiro ii shafeeco qaad axaadiis baa ku soo aroortay layslama diidana yowmu alqiyaama marka la tagana shafaaco in nebiga la weydiisanaayo iyaduna ay bannaan tahay shaki kuma jiro waayo markaa adduunyada la joogayna iyadoo saxaabadu ay la joogaan bay weydiisan jireen oo odhan jireen ilaahay noo bari ama odhan jireen aakhiro ii shafeeco qaad waxa uu ahaa xay wuxuu ahaa xaadiroo waa joogay wuxuu kari karaa laga dalbayoo la weydiisanayo marka qiyaamadu dhacdee la soo nooleeyana iyadoo lala joogaa markaana la weydiisanaya waayo nolol yacni markaa xayaata ukhrawiyah ayaa la wada nool yahay waana la wada joogaa wuxuu kari karaana laga dalbaya labadaa nooc labaduba waa jiraan laakiin markuu nebigu dhintay dabadeed nolol barsakhiya haba noolaado ee waa nolol ka duwan nolosha hadda aynu nool lahay qaabkeedana aynaan garanayn waxaynu ku sugannahay iyo khabarkeennuna qayb buu ka yaho nebigu kama warqabo marka isagoo nebigu dhintay oo uu xabaalan yahay hadda ma la weydiisan karaayo ma la odhan karaa rasuul allow ii shafeeca qaad ama ma la odhan karaa rasuul allow ilaahay ii bari sala allahu calayhi wasalam jawaabtu waxay tahay maya oo markuu noolaaye dadka la joogay wixii la weydiisan jiray oo dhan baa sidii loo weydiisanayaa ma jirto sax ma aha inta loo yimaadaa masaa'isha la weydiin jiro markaasuu ka fatwoon jiray oo uga jawaabi jiray inta wax laysku qabto ayaa loo xukum iman jiray markaasuu kale xukumi jiray dee markuu dhintay dabadeed saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam masaa'isha ka ishkaal gala xabaasha nebiga intay tagaan ma odhan jireen rasuul allahu nooga jawaab masaladaas maxay tahay maya iyadoo weli aan la duugin oo la aasin oo nebigu markaa uu nafbaxay weli si aan la aasin bay saxaabadii waxyaalaha qaar isku khilaafeen waxaa ka mida cidda xilka qabanaysaa la ysku khilaafa nebi moxamed dabadii yaa talada ummadda qabanaya waxaa la ysku khilaafay nebiga sidee loo maydhayaa ma dharkiisa isagoo gashan baa la maydhayaa mise dharka waa laga saaraya waxaa la ysku khilaafay halkee lagu aasaya saxaabi yidhi ma jiro nebigaynu weydiinaynaa intaa ka hor waxaa la ysku khilaafay nebigu ma dhintay mise ma dhiman cumar waa kii seefta la baxayee yidhi nebigu ma dhiman ruuxa yidhaahdo waa dhintayna kurkaan ka jaraya abubakar baa yimi oo markii maqnaa nebigu marada ka qaaday wuxuu arkay nebigu inuu dhintay waanu dhunkaday dabeedna markii dambe wuxuu caddeeyey abubakar in nebigii dhintay sala allahu alayh wasalam saxaabadii mar qura ma odhan masaa'ishaa nebiga aan weydiinno lamaba duuginoo lama aasin markii dambe ee nebiga la aasay wakhtigii saxaabada khilaaf yaa dhacay saxaabada qaarkood baa waxyaala isku khilaafay khilaafka qaarkii wuxuu gaadhay gacanka hadal buu gaadhay seefta la ysula tago ina keena qabriga nebiga aan tagnoo nebigu hayna kala xukumo lama odhan xaraf sidaa odhanaya lama soo helayo marka lama odhan karo shay kastooo nebigu uu qaban jiray markuu noolaa fii daari اdunyaa fii daari اlbarzakhna waa ku qabanayaa oo isagoo xabaalan buu qabanaya waata cumar bnu khaaab uu yidhi allahuma ina kuna natawasalu ilayka binabiyina muxamadi fatasqiina wa ina natawasalu ilayka bicami nabiyina fasqina xadiiska bukhaarigu wuxuu sheegayaa sannaddii abaartu dhacday inuu cumar yidhi ilaahayow waxaanu kugu baryi jiray ducada nebigaaga markaasuu noo ducayn jiro markaasaadna waraabin jirto oo roobna siin jirta hadda waxaanu kugu tawasulaynaa bimacnaa kugu baryaynaa nebigaaga adeerkii oo cabbaas ah yacni ducadiisaanu kugu baryaynaa cabbaasow kacoo ducee tawasulkaa uu xadiisku sheegayaa tawasul daata'a ma aha waa tawasul ducaah tawasulka markuu nebigu noolaa fii daari dunya uu ku noolaa lagu tawasuli jiray wuxuu ahaa baryadiis inuu ducayn jiray sida maalintii jumcada ahaydee uu khudbadaynayay ninka reer miyigii u soo galay ee xadiidka saxiixu sheegayay oo khudbaddii isagoo nebigu wada ayuu hadalkii ka kala gooyey ninkii reer miyiga ahaa markaasuu uhi yaa rasuul allah xoolihii baabee ya abaar baa jirta ilaahay noo bari oo roob noo weydiiye nebigu labada gacmood buu sare u qaaday markaasuu yidhi allaahumma akhithnaa allaahumma akhithnaa allaahumma akhithnaa tawasulka uu cumar sheegaya waa kaasoo kale waa tawasulun biاdducaa laa bidaat mimbarkii isagaan ka soo degin nebigu sala allahu alayh wasalam baa roobku soo daatay masjidku jiingadna ma ahayn sabadna ma ahayn cariish buu ahaa markaasuu soo darooray markaasaa garhka nebiga ayaa biyihii sidaa uga daadanayeen welina mimbarkii buu saaran yahay marka uu nebigu gacmaha sare u qaadayo oo ducaynayana wamaa fi samaa'i qasacatun cirka kuma sugnayn in yar oo daruuri kama muuqan cirka khudbaddii intaanu dhammayn ayaa daruuri timi daruurtii markaa cirka buuxisay dabeedna da'day oo ay markaa waxaan yani biyihii markaa masjidka soo darooray kaa uu nebigu samayn jiray markii horena waxaa tawasulun biducaa haddii tawasul bidaat tahay markuu nebigu dhintay dabadeed saxaabadii kamay leexdeen ee halkii bay ka wadi lahaayeen ilaahu daatada nebiga iyo jaha nebiga wax lagu sii bay odhan lahayen cabbaas baanu ku tawasulaynaa markuu yidhina muu odhan ilaahow jaaha cabbaas iyo daatada cabbaas wax nagu sii ma odhan ee wuxuu idhi cabbaasow ducee markaasaa cabbaas duceeyey sanad saxiixa ku soo arooray allahuma inahu lam yanzil balaaءu ila bdanbi walam yukshaf ila bitawbaة waqad tawajaha alqawmu bi ilayka limakani min nabiyika wahadihi aydina ilayka bاdunuubi wanawaasina ilayka bاtawbة fasqina ducadu cabbaas ku duceeyey erayadeedu waa taa sanad saxiixaana lagu hayaa alxaafid ibnu xajarna sharxa xadiiskuu ku keenaya zubayr ibnu bakar waayruhu baa soo wariyey cabbaas wuxuu yidhi intuu gacmaha sare u qaaday ilaahayow dhibaata ma soo degin iyo balaayo dembi sababtii mooye si kale kuma iman yacnii dhib kastooo timaadda dembi baa sababay dhibaatana lama faydin towbad in lala yimaado mooyaane qowmkan ama dadkanna anay yacni markaa igu tawasulayaan inaan ka fadli badanhay ma aha ee meeshaa nebiga ka joogay daraaddeed bay iigu tawasulayaan ilaahow gacmaha yagii dembiyaal bay ka buuxaan fooddayaduna waxay kuugu dullaysantao kuugu khuduucaysaa towbad ay kuu toobad keenayso waa isu kaa dullaynaynaa fasqina nawaraabi waa duceeyey roobkii sidii baa lagu shubay wakhtigii mucaawiya haddana abaari dhacday isaguna nin saalixu u yeedhay oo wuxuu idhi noo ducee waa duceeyey wakhtiyo dambay dhacday sidii si la-eg bay odhan jireen qabrigii nebiga intay tagaan may odhan jireen yaa rasuul allah ilaahay noo bari marka almuhim yacni shafeecada ilaahay baa mulkiya qul lilaahi ashafaacatu jamiica shafaacada dhammaanteed ilahay bay u sugnaatay ilaahay baana la weydiisanaya markuu laakiin nebigu noolaa in isaga la weydiisan jiray ila shafaacadu waa duceeye ya in nebiga la weydiisan jiroo la odhan jiray noo ducee ama la odhan jiray aakhiro ii shafeeca qaad bimacnaa aakhirana ilaahay i bari ou dadka qaarkood u ballanqaaday way jirtaa laakiin caalamu lbarzakh yacni markuu nebigu galay albaabkaasi waa xidhan yihi daliil sheegaya nebigii oo xabaalan in la baryo ama la yidhahdo ilaahay ii bari lama hayo qiso daciifaa qaarkood soo arooriyeen oo ay yidhaahdeen nin baa tegey xabaasha nebiga wakhtigaa hore laakiin saxaabi qura oo la hayo xabaasha nebiga inuu tego oo yidhi ilaahay noo bari ma jiro shafaacadii waxay ku xidhantahy idan ilaahay ogolaanshaha ilahay bay ku xidhantahy man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih ashafaaca waa masder shafaacadii baa cid loo idmay marka la yidhaahdo mar masderku wuxuu u dhacayaa xagga faacilka shafaacada ay ka dhacayso marna waxay u dhacaysaa ka loo shafeeco qaadayo marka labada mid waliba idan bay u baahan yihin shafeeco qaada inuu shafeeco qaado wuxuu u baahan yahay in loo idmo loo shafeeco qaadana in isagana loo fasaxo in isaga loo shafeeco qaadou u baahan yahay cidaanu ilaahay ka raalli ahayna ma ogolaanayo in loo shafeeco qaado walaa yashfacuuna ila liman irtadaa uma shafeeco qaadayaan malaa'igtu ciduu ilaahay raalli ka yahay mooyaane ilaahayna islaamnimada iyo tawxiidka islaamnimada ayuu rabbi raalli ka yahay asalka islaamnimaduna waa tawxiidka waradiitu lakum alislaama diina wman ybtagi hayr alislaami diina falan yuqbala minh ina addiina cinda allahi alislaam abu hurayra markuu nebiga weydiiyo ku yidhi dadka yaa ugu ayaam badan shafaacadaada rasuul allow cidda ugu nasiibkiiyo ayaanka badani wa ayo qaala man qaala laa ilaaha ila allah khaalisa min qalbih aw qaala min nafsih waa kii laa ilaaha ila allahu yidhaahda naftiisana ikhlaas ka samaynayo cibaadada rabbi u saafi yeelaya kaasaa ugu ayaan badan oo ugu nasiib badan marka tawxiid baa lagu gaadhaa ballansi adduunyada lagu ballansado laguma gaadho oo qurbaan loo sameeyo cid dhimatay oo iyaga marka waxaa laysku xidho oo iyaga lagu tacalluqo taas laguma gaadho haddii la yidhaahdo oo sawta sawaad ibnu qaarib laga soo raray inuu yidhi fakun lii shafiican yowma laa duu shafaacatin bimuqnin fatiilan can sawaad ibni qaaribi maxaa lagaga jawaabaya waxaa lagaga jawaabayaa marka hore sanad ahaan ma asixin waa daciifa mar labaadka nebiga oo nool ayuu weydiistay haddayba ka sugnaan lahayd inuu aakhiro u shafeeco qaado taasina tii la diidanaa maba ahaba oo markuu nebigu noolaa in la yidhahdo aakhiro ii shafeeco qaad ya dee taasi waa bannaanayd laakiin maanta iyadoo nebigii xabaalan yahay oo dhintay ruuxdiisina aclaa cilliyiin ku sugan tahay adduunyada ma dawaafayse aclaa cilliyiin bay ku sugan tahay jasadkiisina arladu ku xabaalan yahay dalabkaaga iyo waxaad weydiisanayso ma oga kamana warqabo haybkana ma taalacanayo inaka laa tadri ma axdasuu bacdak halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk